halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington sidii warkiinaba aad ku maqlayseen xabajoojintii u dhexaysay israa'il iyo ururka falastiiniyiinta ee xamaas ayaa u muuqata mid ka hirgashay marinka khaza kadib dagaal muddo toddobaadyo ah ka socday halkaasi qaramada midoobey ayaa labada dhinac ugu baaqday inay ilaaliyaan heshiiskaasi ay gaareen gudaha khaza waxaa xalay iyo maantaba ka dhacayay dabaaldegyo ay falastiiniyiinta ku nool khaza ku soo dhoweynayeen xabad joojinta la gaaray dhinaca kale waxaa magaalada khaza haatan ku sii socda wafdi ka socda baarlamaanka jaamacadda carabta oo soo eegaya xaaladda wafdigaasi waxaa ka mid ah maxamed cumar dalxa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan ama matalaya baarlamaanka soomaaliya waxaana kula xiriiray qadka teleefonka ee meel ku dhow xuduudda khaza iyo dalka masar waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu ku sugan yahay dalxa
bismillahi raxmaan raxiim hadda waxaan ku sugannahay xuduudda masar gaar ahaan inta udhexaysa rafax iyo cariish waa gartay xaggeed kusii jeedaan marka hadduu allah idmo waxaan kusii soconnaa kaza oo hadda markaan rafax aan gaadhno insha allah afartan kilomitr oo usii jirta maaragtay cariish dabadeedna afartan daqiiqadood qiyaastii meel laga xigto kaza marka aan sii aadi doono ayadoo hadda ayna galbinayaan ciidamadii masar marka hawsha aad kus u socotaan ee kaza aad ugu socotaan maxay tahay waxaan ugu soconnaa inaan dhiiragelino marka ugu horeyso qaybna aan ka qaadano xabadjoojinta runtii laga dhex sameeyey falastiin iyo israael oo runtii dadaal weyn oo ay geysteen dowladaha maaragtay gobolka oo masar ugu horeyso iyo beesha caalamka oo dawladda laftirkeeda maraykanka oo xogeeyaheeda arrimaha dibadda washington iyo dawladaha kale muslimka oo turkiya ay ku jirto iyo kuwo kale ee nabadda bariga dhexe aada u danaynaya oo runtii qayb muhiima ay kaga ii jireen ayaa mar haddii baarlamaanka carabta innagana aan nahay kuwii matalayay ummadaha carbeed ayaa waxaan u soconnaa in doorkii annagana aan kulahayn in marna aan nabadaasi inaan bogaadino oo aan taageerno kalsoonina aan siino shacbiga reer falastiin xabad joojintan la dhex dhigay israa'iil iyo falastiiniyiinta ee kaza ka dhaqangashay iyo agaaraheeda waxaad moodaa in iminka israa'iilna ay diyaar u tahay falastiiniyiintuna ay diyaar u yihiin maxaa ugu muhiimsan baad se leedahay xabad joojinta oo dhinaca carabta ugu jira oo dana maxaase ugu jira dhinaca israa'iil runtii nin zuhayr ibn abi salma la oran jiray oo aada loo yaqaano nimanka xagga suugaanta carbeed laga xuso casrojahiliyadii ayaa wuxuu maaragtay yiri wama alxarbu ilaa maa calimtum waduqtumu wama minkum bilxadiisi lmutarajimi na dagal waa kaad aragteen oo dhadhamiseen midkiinana maaha mid wax looga sheekeeyo marka labada dhinacba horta kulaysi waa taabtay oo runtii dagaaladan hadda ee usbuuca keliya socday israaeelna dhibkii iyada ay geysatay wax la qiyaasi karo maaha falastiinna dardarta iyo sawaariikhda iyo hanaanka ay u dagaalameen wax iyadana runtii ka yaabiyey ayay ahayd hadday sii socotane in aanan labada dhinacba runtii faa'iido weyn aan lakala gaaraynin iyagoo xanuunkaasi labada dhinacba uu taabtay ayaa haddana adduunka oo gurmad si xoog leh oo aan loo kala harin oo arrintaasi ay ka go-nayd sidii loo baajin lahaa ayaa waxay qayb ka ahayd in ay timaado xabad joojintan ayadoo sida aad haddaba aada idinka aad midiyaha lafsadkiina aada ummadda aada uga weriseen ra-iisul wasaarihii israa'iil netanyahu uu qirtay in mid kastoo dadkiisa ay jeclaan lahayn xataa dagaalada inay sii wadaan laakiin fursadani inaysan maaragtay iska luminin inay danta weyn ay ugu jirto inay tahay xabadda in la joojiyo sidaa iyo si lamid a ayaana dadka reer falastiin ayagana guul ay u arkayaan iyagoo wax iska caabiyey oo dagaalamayo oo luqubtooda kor u taagan in ayagana xabad joojin ay timaado
kaasi waxa uu ahaa maxamed cumar dalxa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya una matalayay wafdi jaamacadda carabta baarlamaankeeda ka socda oo ku sii jeeda magaalada khaza lagana yaabo goorow inay gaaraan waxaan la hadlay isagoo ku sugan xadka masar iyo magaalada dalkaasi aan idhahde falastiiniyiinta ee khaza